nebiga sala allahu calayhi wasalam oo saxaabadiisa la fadhiya wuxuu ku yidhi miyaan idiin sheegaa midkiina hadday qabato murug dhibaato welwel cabsi kelinnimo hadduu dareemo hadduu aqriyo arrintan ilaahi subxaana wa tacaala ka qaadaya ka feedaya dhibaatadaas iyo murugtaas oo dhan saxaabada ayuu ku yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam saxaabada waxay dhaheen rasuulka ilaahayo noo sheeg dhammaan waa rabnaa rasuulka ilaahayoo noo sheeg maxay tahay daawada murugta nebiga sala allahu calayhi wasallam uu bixinayo midkeena hadduu dareemo culays dhibaato welwel kelinnimo dhammaan qof walba arrintaas hadduu dareemo nebi sal ly slam daawo ayuu bixinayaa maxay tahay dhegaysta walaalayaal horta soo dhowaada ilaah subxaana wa tacaala dhammaan ha idin xifdiyo meel walba adduunka aad ka joogtaan saa u jeeddaan waxaan joogaa xaramka beydka ilaahay subxaanahu wa tacaala halka ugu sharafta badan ugu qiimaha badan ilaah subxaana wa tacaala ilaah subxaana wa tacaala uu leeyahay waman daqalahu kaana aamina qofkii soo gala wuxuu dareemaa uu noqdaaba amni walaalayaal halkii rakac halkan hadduu ilaah subxaana wa tacaala uu ku waafajiyo aad imaadid waxay u dhigmataa boqol kun oo salaadood boqol kun salaadood ayay u dhigantaa halkii rakac halkan beydka ilaahi subxaana wa tacaala aad ku tukatid walaalayaal daawada maxay tahay nebi sal slam saxaabada wuxuu ku yidhi miyaan idiin sheega midkiina hadduu aqiyo arrintaas uu sameeyo ilaahi subxaana wa tacaala dhibaatada iyo murugta dhan ka qaadaya ka faydaya dhammaan waa rabnaa soomaha nebi sal slam ayaa bixinaya ina siinaya dhammaanteenna nebi sal slam wuxuu leeyahay asigoo inoo sheegaya wuxuu leeyahay waa ducadii uu ku ducaystay nebi yuunis calayhi salaatu wasalaam maxay tahay ducadaas laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin duco aad iyo aad u fudud weeyaan laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin ducadaas dhammaan waan naqaanaa waa ducada murugta weeyaan walaalayaal nebi yuunis caloosha malaa'iga markuu galay ilaah subxaana wa tacaala ayuu u dhawaaqay ducaduu ku dhawaaqay maxay tahay wuxuu yidhi laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin ilaah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay kadib fastajabnaa lah waan ka ajiibnay waan ka aqbalnay buu le ilaah subxaana wa tacaala ducadaas dhibaatadana waan ka qaadnay waan ka feednay sidaas ayaana ugu faydnaa ugu qaadnaa dhibaatada qof walba oo anaga gacmaha noo taagto ducadaas qof walba inoogu dhawaaqo buu ilaah subxaana wa tacaala uu leeyahay halkan ayaan joogaa qof walba idaabanaya ilaahayow qof walba ilaahayow idaabanaya murug dareemaya culays dareemaya kelinimo dareemaya welwel dareemaya ilaahayow adaa rabbigayna ah adaa qaadi kara murugta adaa dhibaatada iyo culayska qaadi kara feedi kara ilaahayow ka qaad ilaahayow laabta u qabooji qalbigooda u deji ilaahayow ilaahayow farxad sii farxad meel aysan ka filanayn ilaahayow ilaahayow farxad meel aysan ka filanaynin ilaahayow albaabada naga wada xihan ilaahayo noo fur ilaahayow qof walbay daabanaya wuxuu jecel yahay niyaddiisa yacnii uu raba ilaahayow farxad ay u tahay khayr u tahay adduuniya aakhira ilaahayow sii rabbanaa aatina fi اddunya xasana wa fi اlaakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar ilaahayow yaa muqalliba alquluub midka quluubta gedgediyow habbit quluubanaa calaa diinik qalbigeenna ku sug diintaada baydkaaga ayaan joogaa ilaahayow ilaahayow adaan gacmaha kuu taaganaynaa adaa rabbigayna ah adaa khaaliqayna ah adaa raasiqayna ah ilaahayow cid kale aan wax weyddiisana ma jirto adiga aadan ahayn ilaahayow qof walba idaabanaya qalbigiisa u qabooji muraajadiisa u sahal inta imtixaanka ilaahayow gala imtixaanka u fududay inta aanan guursan ilaahayow guu xalaala sii inta aanan dhalin ilaahayow awlaad baaq wanaagsan siib inta xanuunsan ilaahayow waidaa maridtu fa huwa yashfiin adaa dadka caafin kara ilaahayow dhammaan wada caafi ilaahayow dhammaan caafimaad degdegaa sii caafimaad taam ah sii inta geeriyooda ilaahayow ilaahayow xisaabta u fududeey qabrigooda u waasici ilaahayow dembigooda dhaaf ilaahayow u naxariisa ilaahayow ilaahayow jannadaadaan ku weyddiisanaynaa ilaahayow qof walba raba halkan inuu yimaado beydkaaga raba inuu yimaado raba beydkaaga inuu ku tawaafo ilaahayow u sahal u kas ilaahayow ilaahayow urumayriyadiisa inuu halkan u yimaado uu ku ducaysto uu salaaduu ku tukado uu ku tawaafo uu yacnii ku cumraysto ku xajiyo ilaahayow u sahal ilaahayow ilaahayow u sahal ilaahayow khaatamo wanaagsanaan ku weydiisa سنينام قاتو محمد أيان كأما قلنا ربيجينيو إلهي جعيل كأن كويدي سنينا إجعيل كنو محمد أيان كويدي سنينام إلهي وحول بدب نوعه وحول بغفاد نوعه وحول بإلهي نجب نجب فوق إلهي إلهي قفوا بضل من الغبا قفوا بحسد من الغبا إلهي نجب فوق إلهي نجب بادم إلهي قوي هنا نو بركاي حوله هنا نو بركاي عروسي هنا نو بركاي أنت أنا سيس إلهي نو بركاي إلهي وذاكم حسن نعمة وبأنا سيسي لك الحمد يا الله إلهي وذاك كما سنعمة والبي وحبا وناكسن إلهي وأنا سيسي إلهي الدعودينا أقبل إلهي الدعودينا أقبل أدا قحما كو تاغنينا أدا ربينا أدا كو جعلنا هي إلهي ذنوبتنا آديات بي أبضتي يا مقلب ال- إلهي ذنوبتنا آديات بي أبضتي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا مدنا حريص بدن أيا تهي جعل أدوم ديس إنو عفيم إلهي وانكو عاسنينا هبين إيمال أدا لهي قعمها إيتاك دنبقينا وانافيا هذه حتى ذنوبتنا إيقات سماواتك كدبنا قعمها ay taagataan agteeda aa imaadaan jannadeeda aa rajaysaan dembi dhaaf aad weydiisataan waa idin dembi dhaafayaa ilaahayo dembi dhaafaan ku weydiisanaynaa ilaahayo waxa agtaada yaala ayaa qabnaa ilaahayo fidnada naga- naga badbaadi fidnada adduunka hadda socda ilaahayo naga fogey ilaahayo naga fogey ilaahayo tawfiiqdana waafaji ilaahayo wax walba iyo aa haysana ilaahayo noo barakey nicmo walba aa haysanana ilaahayo noo ziyaadi aamiin jazaakum allahu khayra ilaahi subxaanahu wa tacaala dhammaan ha idin wada barakeeya meel walba adduunka aad ka joogtaan aad aad baa idin jecelahay mar walba halkan haddaan soo galo ama masaajidka xaramka markaan imaado waxaan jeclahay inaan idin duceeyo walaalayaal markaan idin ducaynayo anaa faa'iido qababa sidee sababtoo ah nebi sal slam wuxuu tilmaamay haddii walaalkaaga muslimka u ducaysid malag ayaa dhabaaqaya wuxuu leeyahay walaka bimithil adigana arrintaasoo kuu sugnaato walaalayaal asxaabtiina kale u sheegareeya u faafiya u qeybiya si ayagana ay u arkaan aamiin ay u dhahaan laga yaabaa ilaah subxaana wa tacaala inuu noo aqbalo ilaah subxaana wa tacaala waddankeena amniga ha u ziyaadiyo barwaaqada ha u ziyaadiyo barakada ha u ziyaadiyo nicmada ha u ziyaadiyo qof walboo dhibna la raba ilaah naga fogeeyo ilaahayaa naga fogeeya aamiin ilaahayo naga fogeeya aamiin jazakum allahu khayra ilaah subxaana wa tacaala ha idin xifdiyo dhammaantiina magacyo aad iyo aad u qobol badan baan u jeedaa sida wanaagsan aad u daawanaysaan baakum allahu fiikum ilaah subxaana wa taala idin xifdiyo habeen wanaagsan baa idin rajaynayaa ducadana aan aqrino in sha allahu tacaala hurdada ka hor si ilaah subxaana wa tacaala ajar uu inoo siiyo dhammaanteena hurdadeennana uu inoo macaaneeyo aad iyo aad ugu mahadsan tihiin habeen wanaagsan beydka ilaahay baa idinka soo salaamaya assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu